أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka socda degmada beled xaabo ee gobolka gedo sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxara xilli ay ka sii darayso xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaasi howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya xildhibaanada riddada ee mucaaradka ayaa sheegay in natiijo la'aan ay ku soo dhammaadeen kulamadii dhex maray siyaasiyiinta mucaaradka iyo murtad gurgurte kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo gebagaboobay deegaanka booco ee bariga hiiraan ciidamada xisbada al amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiiglow askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada mudug ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya in ka badan konton deegaan oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo ka hirgashay deegaanadaasi ardayda macadka khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka socda degmada beled xaabo ee gobolka gedo wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in iska horimaadyo culus ay halkaasi ku dhex marayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada iyo kuwa kale oo daacad u ah maamulka shahadala dirarka jubbaland goobjoogayaal ayaa sheegay in iska horimaadka uu bilowday daqiiqado kadib markii garoonka diyaaradaha ee beled xaabo ay soo cagadhigatay diyaarad siday murtad cabdirashiid janan oo kooxda riddada ay maalmo ka hor xil u magacooday haddaba wixii ka soo kara dagaaladaasi wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu dilay gobolka axmaara xilli ay ka sii darayso xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaasi walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya howlgal ay fuliyeen koox hubaysan oon xeebtooda la aqoon ayaa lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda xabashida itoobiya kaasoo ka dhacay qaybta koonfureed ee gobolka woolo oo ka tirsan deegaanka amxaarada sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya sarkaalkan oo lagu khaarijiyey meel u dhow gurigiisa ayaa xubin sare ka ahaa maamul degmo oo ka tirsan gobolka koonfureed ee woolo sida lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay golaha maamulka degmadaasi maamulku waxa ay sidoo kale ka sanqariyeen in sarkaalkan ay dileen koox aan la garanayn kuwaas oo ka soo toogtay meel fog oo qiyaastii konton mitir u jirta gurigiisa iyagoo intaa ku daray in dilku uu dhacay waa berigii hore ee subaxnimadii sabtida warar aan la xaqiijin oo ay soo xigatay warbaahinta itoobiya ayaa sheegay in dilka sarkaalkan ay ka dambeysay jabhadda fano kuwaas oo saraakiisha dowladda uga digay in aanay wax wada shaqeyna la yeelan ciidanka dowladda xabashida itoobiya deegaankan lagu dilay sarkaalkan ayaa wararku tibaaxayaan inuu ahaa mid xaaladiisu ay ka roonayd deegaanada kale marka loo eego dilalka lagu beegsanayo saraakiisha dowladda arrintaas ayaana haatan u muuqata mid meesha kasii baxaysa waa dhacdadii labaad ee nooceeda ah oo soo marta gobolkan wax ka yar toban cisho gudahood isbuuc ka hor unbay ahayd markii la dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa degmo ku taalla gobolkaasi mahadsanid cali yare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyada murtadiinta ee deegaanka burujeed ee duleedka magaalada baydhaba waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu weerareen xerada murtadiinta ee w f b ee degmada garbaharey dhanka hiiraan howlgal qarax ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay isbaaro maleeshaadka ridada u tiilay galbeedka magaaladaasi waxaana ku dhintay hal askari oo murtada dhanka xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee odow ee hoos tagta deegaanka kamboni dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan ka kacay xerada waxaana gubtay teendhooyin sahay ugu kaysanayd murtadiinta xildhibaanada ridada ee mucaaradka ayaa sheegay inay natiijo la-aan ku soo dhammaadeen kulamadii dhex maray siyaasiyiinta mucaaradka iyo murtad gurigurte walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya war-saxaafadeed ay soo saareen xildhibaanadan oo ka tirsan golaha mucaaradka samate bixinta ayay kaga hadleen kulamadii labadii bilood ee lasoo dhaafay dhexmarayey mucaaradka iyo xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya xubnaha xildhibaanada ayaa rajabeel ka muujiyey kulamadii dhexmaray hogaamiyaasha mucaaradka iyo gurguurta waxayna sheegeen inuu natiijo la-aan kusoo dhammaaday kulankii ugu dambeeyey ee labada dhinac dhexmaray xildhibaanada daaqoodka ayaa ku eedeeyey xasan gurguurta inuusan doonayn in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed isagoona kulamadan keliya uga dan lahaa inuu wakhtiga ku dhammeeyo islamarkaana mucaaradka ku jahwareeriyo bayaan ka soo baxay xubnahan ayaa lagu sheegay in kulamada xasan gurguurta ay yihiin kuwo iska dabawareeg ah oo uusan u socon inuu xaliyo waxa ay tabanayaan mucaaradka iyo maamulada jubbaland iyo puntland ugu dambeyn xildhibaanada ridada ee bayaanka soo saaray ayay ugu baaqeen gaalada caalamka inay soo farageliyaan khilaafka murugsan ee ka dhex taagan mucaaradka iyo xasan gurguurte xaaladan aan sidan lagu fiirsan karin iyagoo intaasi sii raaciyey in gaalada caalamka ay gacmaha ka qabtaan xasan gurgurte oo ay sheegeen inuu waddo khaldan ku wado kooxda ridada soomaaliya kulamo socday labadii bil ee lasoo dhaafay kuwaasi oo dhex maray madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradsan dowladiisa ridada ayaa waxaa muuqata inay fashilmeen kuwaasi oo aan ilaahi haatan ka soo bixin qodobo ay labada dhinac isku waafaqeen xilli gurgurta uu weli sii wado duulaanada militari iyo midka siyaasadeed ee ka dhanka ah maamulada ridada jubbaland iyo puntland oo iyagana safka mucaaradka ka soo jeeda mahadsanid abuusheyba kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo hogaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa kusoo gebagaboobay deegaanka booco ee bariga hiiraan walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kulankan wadatashiga ah ee barbar socotay dowla diini ah kana dhacay deegaanka boocay hoostaga magaalada beledweyne ayaa u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan waxgaradka beesha maadle waxauna kulankan socday muddo siddeed maalin ah iyadoona kulankaasi laga soo saaray bayaan ka kooban sagaal qodob lamber kow waxgaradka reer maadle waxay isla qaateen in laga dardar geliyo barashada diinta allah deegaanada ay degaan lambar labo waxaan wilaayada islaamiga ah kula ballannay inaan mid u ahaano difaaca kitaabka alleh iyo sunnada nabigeenna suuban aana ku bixinayno naf maal iyo maskax
sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha maadle iyagoona ballanqaaday inay dhaqan gelinayaan bayaanka ka soo baxay kulanka waxaa kaloon maanta mataqaanaa hoosna ka hariiqaynaa maanta mataqaanaa annagoo ah beesha reer maadle dagaalada dhagarta badan leh oo geeska afrika ka socoto waxaana rabnaa inaan ka qayb qaadanno kitaabka alla ninkii maanta mataqaanaa in maanta mataqaanaa cagta saaro rabo qaangibirtahayna intay ka dambayso anna ayna ka herin
wadatashiga aan iskugu nimid annaga iyo walaayada islaamiga hiiraan maalmahanba noo socday allah mahadsan humma walaayadaa ku mahadsan annagana khiyaartay kasoo qayb gashay oo beesha reer maadlaan nahay kolley maalmahan waxaan meesha ka qaadannay ama aan ka faa'idnay dhaxalkii nabigaan meeshan aan ku qaybsanayn marka waxaan maaragtaa u taagannahay inaan dhaxalka nabigeenna meeshan suuban aan ku qaybsanno oo ummad islaam oo dhan u dhexeeyey marka maalmahan waxaan dareensanaan war meeshuu dagaal ka socdaa war shabaab iyo dowlad ama shabaab iyo murtiina is haysta ilaan kitaabkan in laisku haysta in badanba dadka inay marti ka yihiin baad moodaa laakiin hadda wax badan waa la fahmay maadaama khismigeenna dhaxasheenna aan qaadanay ummadda kaleo soomaaliyeed waxaanu maaragta ugu baaqaynaa inay dhaxalkaas wax ka qaataan midda kale waxaan leenahay xafladda maanta meeshaan ka jirto waa xaflad maanta walaayada islaamka iyo reer maadle ay maanta ku gaareen go-aan ku gaareen waaye xafladaasoo ah xaflad diineed xumaan ma aha waa xaflad diineed inuu ummadda diinta ay dhaqangeliyaan inuu kitaabka allah subxaanahu watacaala ay dhaqangeliyaan inuu sunnada nabiga ay dhaqangeliyaan waliga wilaayadda islaamiga hiiraan sheekh guuleed abudhammaan oo soo xiray kulanka wadatashiga ee u dhexeeyey wilaayadda iyo waxgaradka beesha maadle ayaa kula dardaarmay odayaasha inay dhaqan geliyaan bayaanka ka soo baxay kulanka kulankii dowladda iyo wadatashiga isugu jiray ee u socday beesha aan walaalaha nahay ee reer maadle iyo walaalahood wilaayada islaamiga hiiraan soona socday siddeedda maalmood xafladda gebagabada waa in qof kasta oo ka soo qayb galay waa u mahad celinayna jazaakum allahu khayran culimmadii siddeedda maalmood duruustii socotay bixinaysay ilaahay subxaanahu watacaala ajrigooda ha badiyo wixii laga faa'iiday oo ay sheegeenna qalbiyada allaha noo geliyo walaalaha reer maadle oo aan siddeedda cisho meesha iskula sabraynay da' walba leh dhammaan waxgaradkii intii muhiimhayd meesha ay ku kulmeen lixdan iyo laba oday baa meesha fadhida sabirkiinni iyo dulqaadkiinni iyo samcigiinni fiicnaa iyo weliba deganaantii aad ku qaadanayseen duruustii qiimaha badnayd waa idinkaga mahad celinayna jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum bahweynta reer maadle waxgarad iyo dhaqan dadka meesha fadhiya iyo ganacsiba siddeed maalmood baa duruus la qaadanaya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigiisa waxaan horey isugu sheegnay waxa lagu cisoobo oo lagu sharfoobo oo lagu kormarin ayaga yihiin wixii aad barateen oo aad fahamteen oo walaalihiin wakhtiga idinku geliyeen oo la idiin sheegay camal u bedela dhaqangelin u bedela naftiinna ku bilaaba hadayacina walaalihiin iyo awlaadiinna iyo xaasaskiinna iyo ahalka idinka dambeeyana gaarsiiya waxyaabahan ku ballannay waxaa ka mid ah laga bilaabo maanta kulligeen inaan ducaad noqonnaba ku ballanno laga bilaabo maanta guri maadle meel uu ku yaallaba inuu dugsi qur-aan isu beddelama ku ballannay maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa allah hadduu idmo subxaanahu watacaala minjiiqley ilaa keli gubadle dhulkuu maadle dego maanta raayatu tawxiidna ay ka taagan tahay waxaan rabnaa inuu isu bedelo dugsiyo qur-aan kulligii wilaayadda hiiraan ayaa kulamo joogta la yeelatay hogaanka dhaqanka qabaa'ilada dega huulayada iyadoona kulamadaasi looga arinsado horumarka deegaanada huulayada iyo dardargelinta kaalinta beela ay kaga jiraan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid casam ciidamada xisbada al amru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar ee wilaayada islaamiga bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiiglow ee wilaayadaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya la dagaalanka raashinka dhacay daawada dhacday shoobinka dhacay bacaha iyo wax weliba oo dhib u geysan kara bulshada in laga suuliyo waa astaanta muujinaysa waxay u taagan yihiin ciidanka al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxayna mas-uuliyiinta ciidanka xisbada muddooyinkii dambe sare u qaadeen baadigoobka ay ku wajahayaan agabyada dhacay ee waxyeelada u geysan kara bulshada iyagoona baaraya goobaha ganacsiga gaar ahaan baqaarada raashinka lagu iibiyo dukaanada lagu iibiyo shoobinka iyo farmashiyaasha daawooyinka lagu iibiyo si looga saaro waxyaabaha dhacay ee sunta ah dhibkana u geysan kara bulshada ay bacdalaahi mas-uuliyadda amniga u hayaan ciidanka al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee maamulka islaamiga ee degmada tieglow ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka wasiila oo ka mida deegaanada hoostaga degmada tieglow waxay ku soo qabteen agabyo kala duwan oo dhacay iyo bacda oo ah midda ugu daran ee dhibaatada ku haysa dadka iyo duunyada intaba waxayna ugu dambeyn agabyadaasi ku gubeen deegaanka wasiila oo ka mida deegaanada hoos yimaada tieglow goobtii lagu gubayay agabyadan ay soo qabteen ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ee degmada tieglow waxaa ku sugnaa bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana goobta ka hadlay qaar ka mid a odayaasha deegaanka iyagoona soo dhoweeyay howlgalkan ciidanka sidoo kalena ka sheekeeyay dhibaatooyinka bacda ay ku hayso duunyada howlgalkan fayley iyadan fayley kaas mayba waa wala dhibaato wadanka insheena hoola dhibaato insheena hataa ani bulsho sheenaan lukuyaabo dadka hatii duunyadaba sheenaan allan baayaalkan baayaalka may raashinka dhaha galo koraan biyo dhatiyo dhaha galo koraan baansa badan aagatidan dulka daboole anid binaadan uurshee dhiidoomar lukuyaaba marka dhabbiinga kagamnataaswey raashinka dhe may bwaahan udurkun baha waaye caafimaadka luwaysinye mayn sababsaana raashinkun dhe saas iyada iyada iyo taas yaan may bwaahan kaalankoolo oo degaan maka faylaya kumada taas iyada iyada han dhawaan taas insha allah maamulka iyo onew insha allah howlgali kama hasintiin arrinteeda howlgalkan mayn aragaana mujaahidiinta ilaahay guul hasii garab guule alla hasii bacyaalkana ilaahay alla kamaadiyo xoolaa aamayaan hataa hilibma korow maybuaha hataa macadiinu waayaan caana madle walallow madle neefka ololada lay wiineeyey degalilay raariyay diifjaylay dururgurey hoob la goori walaa oo ololeys uusis baace lukubiya wala yaabiyo bacyaalkan in la dagaalama fadaan haa raashinka dhidadka noo gadahay onay khiyaamahay in la dagaalama waa ku faraxsanahay ma waa ku faraxsanahay ma waa ku qanacsanahay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ee magaalada buurdhuxunle goob fagaara ay ku gubeen agabyo dhacay oo bulshada dhib ku ahaa mahadsanid abu xasaan askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee mudug ee bartamaha dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
wilaayada islaamiga mudug waxay soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasoo ka soo baxay sabka cadowga kana tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada xaradheere cusmaan cumar maxamed wuxuu sheegay inuu ka toobad keenay falkii riddada ahaa uu ku dhacay dibna aan ugu laaban doonin wuxuuna sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada xaradheere dhibaato badan ay ku hayaan dadka ku nool gudaha degmada iyo deegaanada ku dhowdhow askarigan ayaa wuxuu sheegay in maleeshiyaadka murtadiintu ay si weyn uga baqayaan weerarada ciidanka mujaahidiinta ku sugan duleedka degmadaas cusmaan cumar maxamed oo ay wilaayada islaamiga ee mudug ku soo bandhigtay fagaara ku yaala degmada jawle ayaa la hadlay idaacadda islaamiga al andulus cusmaan cumar maxamed xaalka degmada xaradheere xaaladiisu caadi maaha ciidamadu waa gorgor iyo ilaalo qaran qaybna kama tirsan cabisleyda oon xalafii galay ilaahay ayaana iga soo waday nayo meeshaas meel dhaqaaqo kama jiraan allaha aada uga baqaan aada uga baqaan hadii wadanka imaanaya waa uga baxelaan meesha si weynaan uga toobad ma laga yaabo ma laga yaabo waa ku soo arkay ilaahay ayaana iga keenay waxyaalo badana jiray dhirta inta la xadadeeyo laleeyahay taasan soo layno oo been maya maya maya maya been been aan soconayno yani waxyaalo badanaan soo baabi'ina ah oo aan soconayn iyaabi adag wuranyahay waxyaalo badanaa ka jira xaalka muslim awdan ogtahay hanuunka ilaahaada ilaahayana isoo hanuunsay ina karansiiyey inaan ka tooba keeno inaan dalkayga dadkayga ku noolaadeen dadkayga aan la noolaadeen ilaahay aanu tooba keeno waan ku guurayso daacaddiida sida waa la wada qabaa laakiin been weeye ninkii isu soo dhiibo ilaahay u tooba keeno wax kastuu yahay in la cafinayaa iisoo baxdayo waxaas aysan wax jiraahay si wanaagsan si wanaagsan iisoo dhaweyday si wanaagsan iisoo dhaweedo sharaf iyo islaamnimada walaayadii aada uga baqaan macnaha in la soo weeraro oo nin oon gaarka ii sheeg oon amar ku didayaan ahaa ilaahayaan iga keena waa soo celin mana lay dhexdilin dhibaatana ma aanan arag walaayaduna waa ay mahadsan walaayaduna ninka isoo dhiiba ee xasi ku suliday intaasaan ugu baaqaya guryahana soo aadaan silaa ilaahayna ugu tooba keena waana aan soo tegayo ilaaha ugu guuleeyana inaa dalkaiyo dadki shacabkiina ahaaba haddii alla kuu rineeye waxaas waa riwaayad cid idin taagana male ilaahay loo tooba keeno dadkiina iyo dunyadiina iyo diinkiina ilaashada anigu baaqi lahaa anaana dhihi jiray mushaara qaadigiin hadda idin bilaabana beena wey wax oon dariigsaas iska cun weerdiyana qabo waxaan ahay weligii maanan qabo markii yani ogolka yani inta dhibta la xabadeeyo qaybta lagu goosta waxaa laleeyahay laylkasaha iyo sacabkiga lagu qabdabana macnaha waa waxdaas ishee daraa laga keenaya sababta waana lasabasana noo dadka la qabiilaad iyo wax isagaa laga iibsanaya sacabkoo kale iyo laylkasaha iyo dagaalada wilaayaadka islaamiga ayaa maalin walba waxaa soo gaara maleeshiyaad ka soo baxaya safka cadowga allah mahadsanid cabdiraxiim in ka badan konton deegaan oo hoos taga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacawi ah oo ka hirgashay deegaanadaasi waxaa la diyaarah walaalkeen cismaan axmed dhuubow iyadoo qayb ka ah dadaalada uu wado maktabka dacwada ee gobolka iyo midka degmada waxaa degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka socda kormeer kulamo wadatashi ah iyo dowlaha diini ah oo la gaarsiinayo dadka ku nool deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada dhowaan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada iyo culimo waxa ay kormeer dacawaha ku gaareen deegaanada jiinka webiga halkaasoo kulamo dacwo ay ku gaarsiiyeen in ka badan konton deegaan oo hoos taga magaalada jilib sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ahaa culimmadii kormeerka qaybta ka ahaa ayaa boqolaal bulshaa kula hadlay qaar ka mid a goobihii ay kormeerka dacwada ku tageen wuxuuna u jeediyey kelimaad ku saabsanaa in bulshada ay ka faa'iidaystaan dadaalada waxbarasho ee wakhti kasta uu ku howlan yahay maktabka dacwada wuxuuna sidoo kale sheequ ka hadlay faa'iidada barashada cilmiga sharciga iyo in qof kasta looga baahan yahay inuu ummadda gaarsiiyo wuxuu bartay marka dacwada dadka alle loogu yeero fadliga ay leedahay marka ugu horraysa naftaada inaad jahliga aad ka qaaddo ood ka kor yeesho haaniyanna aad ku dhaqanto haalisan in haddana ummadda aad u gudbiso waa ahmiyadda wax loo bana waxyaalahaasaa ka mid alla wuxuu leeyay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa وقال إنني من المسلمين وعكروا الله أوليه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والدعاء دون بيهضنا أيضا كهل أحاديث وحكمت حديث عبد الله مسعود نبي قحير عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أحفظ من سامعه ونبي يري فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك min xumri nacam dacwada runtii waa mas-uuliyad ina wada saaran oo qof kastoo muslim nin kastoo muslim gabarh kastoo muslimad laga rabo oo mukallafa qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii intaasi kadib raggii ka qayb qaatay kulanka dacwada iyo kormeerka oo isugu jiray ha mas-uuliyiinta tuulooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen waxgaradka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus insha allahu maanta waxaa noo yimid maamulka degmada waxay noo qabteen dowro iyo wada tashi oo laga tashanayay sidii qaabka dacwadda loo horumarin lahaa aad bay noo baraarujiyeen waxyaabihii laga hadlayay waxaa ka mid ahay fadlulcilmi cilmiga fadliga uu leeyahay idaaratlwaqti ayaa ka mid ahaa iyo dacwadda sidii loo dardargelin lahaa si fiican bayna noo baraarujiyeen waxaana ka koobneen tuulooyin adiga gaaraya ilaa iyo konton iyo siddeed tuulo waxaana tuulo walbana ka yimid ma'anaa daaciga iyo waaliga ka yimid dadka tiradooda waxay ahaayeen guud ahaan boqol iyo toban iyo lix qofood aad baana looga faa'iidaystay culimmadii noo timidna waxaa ka mid ahaa sheekh abdiwaaxidaa ka mid ahaa waaliga degmadaa ka mid ahaa iyo maarata amiirka dacwada degmada aad bayna noo faa'iideen annagana waxaan ballanqaadayna haddii ilaah idmo wixii aan meesh ka qaadanay inaan tuulooyinkii dadkii aan ka soo dhex baxnay inaan dib u goyno haddii ilaah idmo iyagana aan u gudbinno saasayno ballan waxaa kaloon codsanaynaa maanaa sidan oo kale maamulka degmada iyo dacwadaba waxaan ka codsanaynaa in sidan oo kale maarata mar walba lasoo celceliyo dadka laisbaraarujiyo oo maarata saasoo kale naloo baraarujiyo maxaa yeele waxay taas keenaysaa in anagana aan dib aan bulshada dib u waraajin keenayna marka maanta waxaan meesha aan ugu kulungnay dowra oo maaragta oo wacyigelin ah oo dowlooyinka sida hadda maarag maaragta meesha lagu kulmay dadkaasoo tiradooda ay la ag tahay tuulooyinka ay ka imaadeen konton iyo siddeed tuulo oo maaragta dadka tiradoodana boqol toban iyo lix intaasaa meesha dowra aan ku qaadanay dowradaas oo ka mid ah baraarujiin oo sidii maaragta diinta kor loogu qaadi lahaa midda labaad in idaarada oo maaragta oo qof kastaba meeshii ku aadan in maaragta meeshiisa maaragta in loogu maaragta nin lagu filan karo nin kasta meeshii ku aadan lagu filan karo oo dacwadiisa ku gudan karo marka intaasaa meesha laisugu yimid waana maaragta si fiicaana meesha laisugu dhegaystay aana ku qaadanay aanu ku cajiibnay anagana waxaan ballan qaadnay inaan dadkiina u dambeeyo aan gaarsiino oo dacwadii aan gaarsiino u bandhigno oo sideeda meeshii lagu sii wado marka sidaas darteed
maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa muddooyinkan wada olole waxbarasho kaasoo ka socda magaalooyinka tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah mahadsanid dhubow ugu dambayntiina ardayda macadka khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee bay sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman استخرج الروح مني في تغارورها وصار ريقي مريرا حين غررني وغمضوني وراء الكل وانصرفوا بعد الياس وجدت في شراء الكفن halkani waa macadka khadiija bintu khuweylad xaruntiisa degmada labaatan jiro ee wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo wax ku bartaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi macadkan oo ka mid ah macaahida dumarka lagu baro qur-aanka iyo culumtiisa duruus sharci oo kala duwanna ay ku qaataan sidoo kale macadkan ayaa ah goob lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee dacwada islaamka dhowaan waxaan ka qayb galay munaasabad ay ku soo bandhigayeen dumarka macadka khadiija ee degmada labaatan jirow bandhig cilmiyeed heer sare oo ku aadan waxyaabihii ay barteen iyadoona goobta bandhig ay xaadir ku ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow gabdhaha daaciyaadka ee dhigta macadka khadiija ayaa kelimaad soo dhoweyna kadib soo gudbiyey tafsiirka qur-aanka kariimka أرحبكم اليوم في معهدنا خديجة بنت خويلد في محافظة لباتنجرو بأيد مفتوح وقلب مسرور معهدنا هذا يرحب الضيوف الأعزاء ونرجو أن تكون زيارتكم خيرا لنا ونسأل الله تعالى أن يديم لنا التوفيق أيها الضيوف الكرام فتح معهدنا المبارك في يوم السادس من شهر رجب في عام 1444 هجرية ونحن في هذا المعهد سنتين ونصف تقريبا أخذنا في هذا المعهد كتبا كثيرة من فنون متنوعة نرجو من الله الختم والسلامة اسمي مسلمة محمد نور معهد خديجة بنت خويلد في محافظة لباتنجرو بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس dadka may baan dhowaaday xisaabahum xisaabtiyo wal hal hum yoona fii qaflatin hilmaanka suganyeh maa ya'tiihim mankoyna min dikrin waxyi mankoyna min rabbihim rabishoegsha ku haade muxdathin oo cusub ilaa haddii inkooy istamcihu dhugunsadaan wahum wal haal yoona yalcabuuna iyaaraya laahiyatan haalyo kasuugnaada hilmaa quluubuhum quluubtiyo وأسروا نجوى شورك يسريسا الذين هاني ظلموا ظلمك صوبيا قائلين هالي وكقولا هل هذا كان هذا إلا بشر بشر هذا مثلكم اسموك لإيه أفتأتون السحر سحر كان سيدسانا وأنتم تبصرون اسموا أرقاسا intaasi kadib dumarka macadka khadiija ee degmada labaatan jirow ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare oo ka tarjumaya heerkooda aqooneed iyo waxyaabihii ay barteen اسمي شكري شيخ حسن إبراهيم خديجة بنت خويلد في محافظة لباتنجرو يوم الفرقان شلبكيون شي كانت ميبهايت هذه المع... معركة معركة تاي معركة يهيت بين الكفر والإيمان إيمان كفر بهيت قاتل لدقالمي فيها في المعركة معركة تاي الرجل رجل عمه إذر شي وأباه أو شي وبنه ونجي وأخاه ولا شي وخاله أبت شي يؤدناه انتاس ولكهوسي قتل الديلي فيها في المعركة معركة تم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكرا النقدة خاله ابتشي يدري على العاصي بن هشام هناه وواجه كهرسة فيها في المعركة معركة تم دحضي أبو بكر ابنه ونجي عبد الرحمن إيه. وأسرها قفال فيها في المعركة معركة تم دحضي المسلمون مسلمين على عباسها قفال وهو وسون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إذ هاي وهكذا ساسوك لانقضت ميبك gotay fiiha fil macrakati macrakadan tanga dhaxadii silatu lqaraabati qaraabaha riiriyoshaya goti wa acala allaha ilaahaya koraysi fiiha fil macrakati macrakadan tanga dhaxadii kelimat aliimaani iimaankii kelmadiis معهد خديجة بنت خويلة في محافظة لباتنجرو أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه قال مصنف كميبري وهو فاعل على قسمين لما قيوض ظاهر كظاهر إيه ومضمر كمضمر إيه فالظاهر كان ظاهر كنحو قولك هذلك أوكليدو qaama zaydun zeyd ya surumi wayaquumu zaydun zeyda surume waqaama zaydaani lamadii zeyd ya surumaayaan surumeen wayaquumu zaydaani lamadii zeyd ya surumaayaan waqaama zayduuna zeedyaalkii badanaayan ya surumeen wayaquumu zayduuna zeedyaalkii badanaayan ya surumaayaan ugu dambeynna waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku saabsan macadka khadiija iyo waxyaabaha lagu barto macadkan kadabana meebaa lahiray macadka khadiija bintu khuweylad magaaladan roogno mee lahiray labaatan jarow hiraabti lama sac laha gale ilaa afar saa ibar ilaa ishaan saac lagu tagay lama sano ibarka dhowaad maadooyinka baradaana xadiid fiqhi siiro naxwo tafsiir farqiga andhexe ilaahanka mahadyaan walbadan un hordhacan kasaani hadda barana magacaan warta maxamed ibraahim yaleere macadkan dhigdo khadiija binti khuweylad fii muxaafadati labaatan jiro walbadan ka faa'idni ilaahanku mahadyaane tafsiirka qur-aanka ka barani axaadiista ka barani siirada ka barani nicmooyin wanantaan tiri korna ka faahidni farqigingaan dhahay maalintii macadkan la furaa iyo maalinta tuun marahayn walbadan yaa isku bedelin gebdho wayba faringanjeedi macadkan aasaasen mahadwigan kahaayna kadibna hatan may bandir daarmaanay sidii hataba horumar iyo nay faa'iidooyin badan aan inga fikirin hatan antin inga fikiraano mustaqbalka ardenfadana ka dadaalantaasa ka odsadaan bandhig cilmiyeedkan ay soo gudbiyeen dumarka muslimaadka ee wax ka barta macadka khadiija ee degmada labaatan jirow ayaa bannaanka keenaya dadaalka hagaar la-aanta ah ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu ku bixinayo guud ahaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan mahadsanid abuu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu